munaasabadun lakadaa furaaye xarunta laka dhaqanna munaasabadun lakadaa furaaye xarunta laka dhaqan eliyo owlaada walbarashada diideen haan baradeen balwada iyo haan waalidshuu caasaka nagadeen yawayba laka gobaday xaafada xaawataake ee magaalada beledweyneha walibanaa ku qayb galay ulmaawadiin maamulka xarunta waalidiin odayaalka dhaqanka ee degmada bilaan iyo marti sharaf kala sharmaarka axmed maxamed oo maamulka xarunta daaruvoys iyo waliba uuse faahfaahin ku biyey walyaawaya gobado doonta xaruntoon oo leh qaybayo oniska jaraan kuri iyo weliba gabdha xarunta waxaa loo aasaasay ujeeddada loo aasaasay waxa weeyaan in caruurteenna annaga ilaahayna siiyo allahu subxana watacala naga soo jaray ee dariiqii toosnaa ee hagaagsanaa ee dhaqankii soomaalida iyo diinteenni ku toosnaaba dhinac maray oo ka leexday in kaalinta laga qaadan karo iyo hagaajintooda dhinac laga qaato bulshada maanta qof walboo baxay oo jaamacado aado ama wadanka dibadda ka baxo waxaa laga rabaa bulshadan kaalin uu kaga aadan yahay qof walba qof waa macalin qof waa injineer qof walba waxaa laga rabaa shaqada ummaddan u haayo inuu u hagar baxo oo shaqada u toosiyo annagana insha allahu tacaala meesha macadka waxaa loo aasaasay daarulfows in ummadda insha allahu tacaala inta muqaadaraadka baratay ama caas waalidiinka noqotay ama waxbarashada diiday saddexda qayboodba in insha allahu tacala waqti lagu bixiyo oo aasaasaadkii insha allahu tacala qur-aankii iyo kutubtii lagu baro insha allahu tacaala dhinaga kalhaana ku mid ee martadii a ku qayb galay kulanka iyo weliba iyo sheegana inay jarta baahalangabi xarumo noocan oo kale waana lambaahanyeen iyo bulshada ogaadaan walyaabo laka goboda doon xaruntoon ayna soo dhaweynayaan ilmayska caadiga hadday yihiin waa qur-aankii in la baraa qur-aankii in la baro oo macallimiintii lagu ogaado dhaqan cilmi wax weyna ku jiro hadda xamara loo qaadaa qaarkood lacagaa lagu bixiya laba boqol saddex boqola ku baxdo weyraan oo xamar la geynayo cunugaaga aadan ka warqabin hataa laakiin meesha cunugaaga waa ka warqabtaa toolkaagiyo joogo ummaddaadiyo joogto waxaa laga yaabaa xaafaddii inaan dhinac ka degan tahabo xaafaddii hadda qoraxsinkan waa hormareen shan boqol iyo afar boqol ay sii marayan ciyaalka qaarkood xufaaday naqdeenba qur-aankiiba shubayaanba shoolololololab ayagaa bixinaya salaadda cunuga shala sigaar ka cabayay salaadduu bixinaya hadda dadkii lagu dadaalan rabaa sheekh
ilaahaygii weynaayaan ka codsanaynaa in waxsan alla lagu duwo waana idin salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdisalaan wax lagu raayo oo aad iyo aad loogu raayo ayaa meeshan yaalla waxaan leeyahay intii soo qalqaaliday iyo intii haddaan qaba rabta dembidhaaf badan allaha ka siiyo annagana intii qaadata allaha naga dhigo
meesha loogu magac daray dhaqan celinta alla subxaana wa tacaala ha ii foogo arrin markii afka laga sheega iska fudud waa laakiin shaqadiisu ay adag tahay waxaa lagu keenaa oo qof lahay waa ogo haddii la rabo hurgaa lagu haysanaa laguu keenaahu waa qof adiga kaa xoog haddana hadlayso inaad waaniso wax barto yacnii